bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin fayla ha ka dhowaada warka hamignimo ee warbaahinta warsan qodobada shalgadiisan warkaana hamignimo isinka dheegi doontaan hunina siinka hayniyo wayba ku mid ee shacabka magaalada beledweyne oo shal aragti duwan doorashada qof iyo cod oo ku dhiyaasa soomaaliya al-shabaab oo weeraray saldhigga kulbiyow nabadoon laka dili magaalada boosaaso ilhaan cumar oo indhabaal degtay sharciya ansixiintiya ku hor kooyti amisom u sagootidi saraakiili kubahi soomaaliya wabdo ku dareera dowladda o deeri degmada balcad madawiine deni oo shaaciyay sababta ling mucaaradahaya dadlaka hirhiri jigjigo oo booliiska ku hadali akhbaaraadka binaanka warkaana hamiignimisan ka dheega doontaan unayna siinka hayna yaa mayba ku mid ee dad badan oo laka dhamaayo burkina fas
warsan media network waxay idiin soo tegisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
hameengnimo arbaacew khamiisnaha galahayta taariikhdii ka eedanta labaataiyo shanta bilo disembar labada kun iyo toban iyo sagaalka hana saytina may bahayana qodobadii warkaan haddana in diyaar garooba u sugiyo fidsan ka bilownay xarakada al-shabaab iyo xalay weerari oo ka qaadan saldhig ciidamada kenya iyo han jubbaland ee deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose saraakiisha ciidamada kenya ee roogan kulbiyow yo sheegeen intiiyo isku caabiyeen weerar xalay iyo ha ka qaadan saldhigga islamarkaana reedanka nagadeen dagaalyahanada al-shabaab dhinaga al-shabaab yayoona weerarkaasay ku hadal iyo sheegay inta weerarka ku bilaawaday bamgacmeed kureedna ka bilaabeen rasaas al-shabaab yo sheegay inta dagaalka usa dareeray walka dhow saacado iyo khasaaren deersiyen ciidamada kenya ee kulbiyow laakiin saraakiila kenyaanka ee ku hadalay weerarkaasi iyo sheegay intay weerarkan uusan nagadi koofo shilame oo iyo jebiyeen maleeshiyaadkii weerarkaasi ha ka qaadeen shacabka magaalada beledweyne iyo shal aragti duwan doorashada qof iyo cod oo ku dhiyaasa dalka soomaaliya warkuuna mayba magaalada beledweynehanin ku diray bashiir cabdulaahi cusmaan qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa aragtiyo kala duwan waxay ka bixiyeen qabsoomidda doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda soomaaliya qaarkood ayaa sheegay in ay qabsoomi karto doorasho qof iyo cod ah halka kuwa kale ay ka soo horjeesteen waa kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlay runtii waxaan ka aaminsanahay doorashooyinka dhacayo labada kun iyo labaatanka ilaa iyo labada kun labaatan koowa inaysan dhici karin doorasho qof iyo cod ah waan sababeynayaa kow marka loo baahan yahay dal inay ka dhacdo aftida ama codayn waxaa loo baahan yahay marka in la xaqiijiyo amniga midda labaad in la xaqiijiyo xuduudaha midda saddexaad in la xaqiijiyo qofka ahaanshihiisa inuu yahay qof muwaadin ah oo soomaali ah runtii dalkan wuxuu qaatay nidaam federaalism ah maamul goboleedyadii hadda xadkooda xataa lama sheegi karo meelaha ay u kala egyihiin marka lama dhihi karo sanad ka yaran waad ka dhiman tahay doorasho qof iyo codaa dhacayso asxaab macnaha xisbiyadii xataa waxaa loo baahan yahay iyaga naftirkooda inay kooban yihiin ugu yaraan saddex ilaa iyo afar inay inay ka bataan waa laga fiican yahay sidaas darteeda waxaa la rabaa haddana xildhibaanadii in loo qaybiyo haddana gobollada ama isteedyada waxaan wax dhow ma aha marka fikirkayga waxaan ka aaminsanahay inaysan dhici karin marnaba qof iyo cod haddii aan fikirkayga ka dhiibto doorasho noocee ayaa dhici karto runtii waxaan isleeyahay dowladda hadda jirto waktigii loo idmaday waxa u harsan baaba aada u yar oo waktiga inta badan way soo macnaha dhammaaday marka ani shafsiyan waxaan qabaa in doorasho cod iyo qof horta aysan dhici karin laakiin bedelkeeda hadda dowladda looga fadhiyaa qaabkii yacni ula imaan lahayd in doorasho waddankan ay ka dhacdo marka haddana dowladdan waxaa laga rabaa nidaamka labor on maadaama ay cad tahay oo runtii waa maqlaya wasiiro dowladda ka tirsanoo dhahaayo ama ra-isul wasaare ku-xigeenkaba doorasho cod iyo qof ayaa dhacayso laakiin runtii taas waxa waaye waa waxaan suurageli karin waktiga hadda haray iyo nidaamka doorashada in lagu diyaariyo loogu baahan yahay
ma doorasho cod iyo cod ah ma dhici karto sababtoo ah markii laho doorashaa dhacayso ama aftiyaa la qabana waa in dalkao dhan ay ka dhacda marka dowladda dalkao dhan namuu la haysato si qaas haddii aan usii gala xitaa somalilan waxaa waaye ma waa waa waa dal goonifataaga marka afti haddii la qabanaana macalla'ayn inay soo gashaa loo baahan yahay marka intay somaliland ay gooni u tagan tahay marka waxaa waaye doorasho qof iyo cod ah ma dhici karto Eh, marka waxaan filaha in sidii kuwii hore si waxay u samayn jireen camal ee ayakana ay sameeyaan qoladan maahana wax ka bedelan ma samayn karaan afti cod iyo qof iyo codahi dalkaani uma muuqdo xitaa inuu ka dhici karo ma dhici karaan one man one four runtii eh, one man one four in la qabto ma sahlano goos mataqaanaa sida iga muuqatana hadda wax loo diyaar garoobay ma ahan waktiga hadda aan haysanan wuu yaryahay waxay la tahay in oo hal sana bis ay noo hartay ama wax ka yar eeddi eedan maadsanyo bashiir kooxubay sanyo xalay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bariyo ka dileen nabadoon siwiinlinka goroda ee magaaladaasay nabadoonkun la diliyo lakamaga dhaba jare cismaan axmed askari idiis baaliis okiyaala xaafada niyib boolis iyo katoogadana dablay bastoolada ka hubaysanayti dadka deegaanka oo ah kabay rasaasto ku dhiidi xaafada yan seedan meedka nabadoon axmed askari oo goobta yaaliyeedoo kooxda weerar ka jeysatay iyo ku roora meeliya ku jeysadeen faldambiyeedkaas ammaanka magaalada boosaaso ee sannadooga inka dambeeyey axumaadahay waana mayba kudhiyahaya dilal iyo jeysadayan daacish iyo al-shabaab saasoo kale magaalada boosaaso yo ku teegeen khilaaf dhayaalo odayaalka dhaqanka gobolka bari iyo maamulka isu hogaamiyaha saciid cabdulaahi deni tiro odayaal dhaqameed iyo siyaasiyiin ku shal aragta duwan saciid cabdulaahi deni yamayba ilaa haddiyoo ka jaraana xabsiga magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari xildhibaan ilhaan cumarya ndawaal degtay ansixiyowka miisaaniyadda maraykanka iyadoo markii codka la qaadayo ku mid haytay xildhibaanada ka codayay maya ilhaan cumarya marka golo minka hoose ee maraykanka iyo meel mariya miisaaniyadda maraykanka yamayba hasaartay war-saxaafadadii hakadhabayaasa ansixinta habahaatayo ku mid haytay xildhibaano diidanaayay wasaaradda arrimo banaanka ee maraykanka ee minka hoose yo in gudbiya miisaaniyadda maraykanka waana hayti dencafyowka soomaaliya mayba ansixinta miisaaniyadda codka kalsoonida iyo siyeena laba boqol iyo siyeetan xildhibaan meeliyo diidan boqol iyo siyeetan xildhibaan waana ku mid hayta ilhaan cumar ansixinta kuradya ilhaan mayba war-saxaafad ha ka saartay waana yay ka sheegtay inta deynta lagu cafiyey soomaaliya iyo in horseedahayta dalka inta usa helo maalgashi islamarkaana horay in dareera warbaahinta maraykankiiyo iskadayahayta inta ilhaan cumar wal ku weydiyaan shal aragta duwanaanshaha haabahaato waljawaabe yo kuwaayan xafiiska ilhaan cumar madaweynaha maraykanka iyo usiina qalinka kadoogi miisaaniyad oo ka mid hayti deenta maraykanka use ka leeya soomaaliya waana laka qiyaasaa hal hal dhibic hal bilyan oo dollar oo maraykanka ah howlgalka midowda afrika ee amisom ee magaalada muqdisho yo sagootin inqobadi shaqaale ku mid ah howlgalka amisom ee soomaaliya saraa- saraakiisha ku mid haytay qaybta rayidka ee amisom yo mayba iyo dhammaysadeena shaqadiyo in roogeen soomaaliya waana mayba la guddoonsiiyey bilado laka muujiyay walqabadshoo muddadiiyo ku howlgalayaan dalka soomaaliya taliyaha ciidamada amisom soomaaliya yilma yo inka mahadnagi saraakiilla waltarkiyo ha ka kordhiyeen nabadeynta soomaaliya iyo fududeynta shaqada amisom amisom jarles oo ee afayeenka ciidamada amisom qaybna ku ee dadka bilado heli yes usiina sheegay inta qof kasta dadaalsha iyo kaalintiis iyo qayb ku hayti guulo howlgalka amisom shaqaalaha amisom iyo saraak- saraakiilun kubadda soomaaliya iyo mayba tiradiyo deerahaytee tuma iyo sagaal qof maybana iyo indhaladeena waddamada burundi etoobiya ghana kenya iyo uganda wasiir ku-xigeenka wasiir ku-xigeenka wasaaradda hiddaha iyo tacliinta sare dowladda federaalk soomaaliya mudane faysal cumar guuleed iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi sheekh cali qaloocow iyo wafdo isu hogaamiya iyo safar dhulka ah kaseedan magaalada beled xaawe ee gobolka gado wafdugan iyo mayba sidiiran handhawaaya maamulka degmada beled xaawe iyo qaybo shaldun ee bulshada magaaladaasay wafdugun iyo in kuur galaha ee xaaladda guud ee qaybo ku mid ah gobolka geda waana ka eedan dhiniga walbarashada madaweynaha maamul goboleedka puntland saciid cabdulaahi deni iyo sheegay intii bilowga in dambeeyeen puntland iyo xoogga saarahayta tayeenta ciidamada shalduwan siiya infuliyan howlgalo amniga laka xaqiijiyo haabahaato iyo jaran dad kale oo si kale ingu caaradahaya saasoo kale weliba ushadalsha intaasay ka daray inta dad badan iyo kama caaradahayaan inta xukuumadda puntland in biyahayna mushaaraadka ciidamada haabahaato ciidamada shalduwan iyo helahayaan mushaaraad show ciidamada ammaanka ee magaalada jigjiga xarunta dowlad deegaanka soomaalida yameyba iyo ha hirhireena dad in badan ay dhalinyaro xaanaso qayb ku haayi banaanbax ku dhihi magaaladaasi banaanbaxoon yameyba lahan ku hor jeeday ilaa iyo saddex masaajid oo gobolka axmaarada laka gubi haabahaato rabshadoonguyo ku dhaladan hirhirow iyo qaar ku mid ee banaanbaxayaalka yameyba jartay inti banaanbaxon usa sababi dhimasho hal ruux meelo lama kalena dhaawaxa ku deeran saasoo kale taliyaha booliska magaalada jigjiga maxamed xasan oo la hadalay warbaahinta ya sheegay inta dadka laqobadii fashal saaro doono islamarkaana qofkii dambe laka helo maxkamadda la horjeeyo doono saasoo kale taliyaha yaa weliba usa ka digay dadka usa sheegay inta rabshado ka abaabulahaya magaalada jigjiga haabahaata usa sheegay inta banaanbax nabadeed yo ogolyin waana ha ku horjeedaan banaanbax amni daro sheeno koro magaalada jigjiga iyo magaalooyinka kale oo ku tirsan dalka etoobiya yamayba saacadoogii laha dhoofi ku dhiyay banaanbaxyo dadka iyo han ku hor jeedan masaajido lakagubi gobolka axmaarada weli mayba dhugunsado haytana warkii hamingnimo ee warbaahinta warsan dhinaga iyo akhbaaraadka banaanka madawiinaga dalka burkina fas roog mari christan ya xaqiijiya dhimashada soddon iyo shan qof oo shacab ah oo bilaan in badanayo waana laka dili weerarkii talaadada iyo kooxmintidin ee muslimiin iyo ha ka qaadan waqooyiga dalka burkina fas weerarka isla mintidiinta iyo ha ka qaadan xero militari oo kiyaalka gobolka suum yamayba ka amuuday toddoba askari iyo siyeetan ku mid haayay kooxdii mintidiinta hayta oo weerarka xaqaqaadi sidaiyo sheegeen saraakiisha militariga burkina fas burkina fas oo xuduudla leh dalalka maali yamayba tan iyo sanadkii labada kun iyo toban iyo shantii mayba ku dhiyey weeraro iyo kooxo mitidan islaamiyiin ah ka qaadan ciidamada dowladda weeraradaas ya sababay dhimasho boqolaal qof ah meeliyo kubara kaheen kumanaan ruux oo shacab haay warkii hamingnimisan kula dareertan warbaahinta warsan akhyaaray surunkuwaninka egya warkii mayba intaasin ku jeediyaanoo qaalid cabdi ah dhiniga sanaada mahad hagudeertoo injineer bilaal hilaal war kun war ka xiga inta hawada redinka kulumaana akhyaaray maybasin ku tabay nabadgelyo